faarax macalin oo ka mid ah baarlamaanka dowladda kenya ayaa isagoo ka hadlayay markab ay dowladda turkiga u soo dirtay badda soomaaliya kaas oo la tilmaamay in howlo shidaal qodis ah uu ka sameynayo badda soomaaliya ayaa waxa uu arrintaasi ku tilmaamay inay isku beddeli karto musiibo weyn oo ku dhacda soomaalida halka ay faa'iido ka sugayaan la guranayo khayraadka baddooda isagoona ku tilmaamay madaxda dowladda federaalk ee saxiixay heshiisyadaasi kuwa faasidiin ah oo aan u naxaynin khayraadka ummaddan marka waddankii heshiis baa la arkaa in la galay ma konton sana ma boqol sana ma laba boqol sana lama garanayo nin garanaya ma laha faa'iidadii ka soo baxday shidaalkaas waxay ugu turan tahay dadka ma jirto wuxuu noqon karaa the cas of natural resources waxaa la dhaha jira inkaarta mase cuqubada khayraadna waxaa la dhaha jira oo la arkaa baddaadina inay wareerto oo maaragtay laga hadlayo maxay ahayd environmentka ee baabaado ummaddii waxba aanan ugu jirin dad kale un maaragtay ay wixii la wareegaan waxay la xisaabtameenna dad madax markaasoo faasidiinna intay la xisaabtameen meeshii ay ku dhammaatay marka beddelkii khayraadka soomaalida noqon lahaa cuqubo noqon lahaa hadda waa in la ogaadaa wax lagu heshiiyey dowladda turkiga oo kaalin weyn ka qaadanaysa boobka lagu hayo khayraadka ummadda soomaaliyeed ayaa waxa ay badda soomaaliya u soo dirtay markab la sheegay in howlo shidaal baaris ah uu ka sameynayo iyadoo arrintaas sida ay tilmaamayaan aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ay dowladda federaalka u hoosaasisay bulshada soomaaliyeed iyadoona la soo saxiixatay dowladda turkiga heshiisyo ka dhan ah khayraadka ummadda soomaaliyeed waxaana markabkan dowladda turkiga ee u soo dirtay badda soomaaliya uu qaybo ka noqonayaa boobka ay dowladda turkiga ku hayso khayraadka ummadda soomaaliyeed